dalka jabaan ayaa ka mid ah dalalka waaweyn ee dhaca qaaradda aasiya dhanka kalena ku naaloonaya horumar xagga tiknolojiyadda iyo farsamada ah haddana dowladdani waxa ay wajahaysaa azamaad tun weyn iyo xiisado qalqalgelinayo amniga dadka ku dhaqan waddanka arrintan ayaana xukuumadda tokiyo ka hortaagan hindisyo badan oo ay ku haminaysay hirgelintooda ama horumarintooda majaalka militari ee dowladda jabaan ayaana ka mid ah dhinacyada ay jabaan ka liicayso taagdarradana ay ka haysato tursaanada ciidan ee dalkan ayaana wajahaysa nuqsaan xagga awoodda ciidan iyo xagga hubka horumarsan ah daraasad baaritaan ah oo u baahiyey mowqica ameerikaanka ah ee foreign affairs islamarkaana ka hadlo arrimaha amniga iyo siyaasadda ee caalamka ayaa lagu bilowday in dowladda maraykanka ay dhiggeeda jabaan ugu baaqday in ay ciidankeeda tayayso xoojiso tursaanadeeda iyo in ay horumariso hubkeeda maadaama ay mandiqadda wajahayso xaalad amni xumo ah oo ay abuurayso dowladda shiinaha tirada dadka ku nool dalka jabaan oo sii yaraanayso sababo ku aadan taranka dadka halkaasi ku dhaqan oo hoos u dhacay iyo dadka waayeelada ah oo ku sii badanayo waddankan ayaa waxa ay ka dhigan yihiin asmada ay wajahayso jabaan sidaba uu tilmaamayo mowqican ameerikaanka ah sanadkii labada kun afar iyo labaatanka waxaa si aad ah hoos ugu dhacay tirada guud ee ilmaha ku dhalanayo jabaan hoos u dhacan ayaana socda muddo sagaal sano oo xidhiir ah waxaa dalkani guud ahaan sanadkii ina dhaafay ku dhashay toddoba boqol labaatan iyo kow kun oo carruur ah halka ay ku dhinteen isla sanadkaasi oo keliya hal dhibic lix milyan oo qof tirada dhimashada ayaana sigayso in ay ku labalaabanto wadarta guud ee tirada dhalashada ah iyadoo isku dayeyso in ay arrintan xakamayso xukuumadda tokiyo ayaa goosatay go'aanno ay ku raadinayso in ay ku xoojiso taranka dalkeeda laakiinse tallaabadan ayaanan ilaa hadda xaqiijin wax guul ah oo la taaban karo sidaba uu daraasadiisa ku sheegayo mowqica foreign affairs tirada dadka ku nool waddanka jabaan waa mid si xidhiir ah hoos ugu sii dhacayso bulshada hadda ku noolna waa kuwa sii gaboobayo arrimahanna waxa ay sii cuslaynayaan dadaallada ay dowladda jabaan ku baadigoobayso xoojinta ciidankeeda iyo difaaceeda iyada oo la kaalmaysanayso dowladda maraykanka saamaynta ay dowladda jabaan ku yeelatay tirada taranka iyo tirada dhimashada ee dalkeeda ee aanan isku dheela tirnayn waxa uu foreign affairs ku sheegay in ay xukuumadda tokiyo wajahayso ciidan yari xooggan iyo in ay dabooli la'dahay baahida dadeed ee ay u baahan yihiin wasaaradaheeda gaashaandhigga iyo difaaca xilligan ciidanka jabaan aad ayuu u tira yareeyey awooddiisana hoos ayay u hoobatay marka la barbar dhigo ciidamada ay haystaan dowladaha ay sida dadban isku hayaan jabaan sida dowladda shiinaha oo toban jeer ka ciidan badan jabaan iyo dowladda kuuriyada waqooyi oo iyadana ay ciidankeeda ku shanjibaarmayaan kan jabaan sidaba lagu sheegay daraasadda uu baahiyey foreign affairs azamaadka ay sidoo kale mushkiladda xagga awoodda bashariga ah ee ka taagan dalka jabaan ay ku sababi karta dowladdaasi waa iyada oo weyda ciidamo cusub oo ay qorata iyo dad laga aruuriya lacagaha canshuurta ah ee ay ku socota dowladda si gaar ahna loogu maalgeliyo waaxda difaaceed ee dalka dhankooda madaxda dalka jabaan waxa ay iska indhatirayaan asmada rasmiga ah ee ka jirta dalkooda halistana gelinaysa dowladdooda sidaba uu ku tilmaamayo mowqica ameerikaanka ah ee daraasadan baahiyey waxa ayna ka meermeerayaan in dhibaatada ka haysata xagga taranka bulshadooda ay si toos ah u sheegaan iyo in ay xalkeeda si rasmi ah u baadigoobaan dowladda jabaan oo keliya ma aha dowladaha bahwadaagta la ah maraykanka ee haddana wajahayo asmada taranyarida iyo hoos u dhaca bulshada balse tiro ka mid ah bahwadaagta iyo xulufada maraykanka ee qaaradda aasiya ayaa iyagana wajahayo xaalad la mid ah tan jabaan ama xitaa ka daran dowladaha qaar waxa ay xagga tirada carruurta ah ee sida sannadlaha ah ugu dhalanaya ka sii hooseeyaan jabaan oo aan soo sheegnay sida uu tilmaamayo wax loogu yeera sanduuqa qaramada midoobey dowladda yukrein ayaa iyadana la kaca kufaysa tirada carruurta ah ee ku dhalanayo dalkaasi oo aad u yaraatay weliba ka hor weerarka uu dalkani ku qaaday ruushka balse xaaladda ayaa oga sii dartay yukrein kadib dagaalka ruushka jasiiradda taiwan oo si iskeed ah ugu dhawaaqday in ay ka go'day shiinaha maraykankana bahwadaag la ah ayaa iyadana ka mid ah dalalka ay asmadani ka jirto kuuriyada koonfureed iyadana khubarada iyo aqoon-yahanada u dhashay ayaa ka digaya hoos u dhac xooggan oo ku yimaada awoodda bashariga ah ee dalkooda taasi oo sababi karta in ay hoos u dhacdo tirada ciidankooda xitaa dalka maraykanka isaguna waa mid aanan beri ka ahayn loolankan daraasaad la sameeyey sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ee dhowaan ina dhaafay iyo sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ayaa tilmaamaya in ay hoos u dhacayso tirada dhalinta ameerikaanka ah ee u diyaarsan in ay haleelaan ciidanka tani oo looga qiyaas qaadan kara haddii ay sidan ku sii socota sida ay qabaan khubaro ameerikaan ah in ay mustaqbaliyan saamayn doonto ciidanka maraykanka daraasadan ay baahisay barta ameerikaanka ah ee foreign affairs islamarkaana looga hadlayo dhibaatada uu wajahayo ciidanka jabaan ayaa markan lagu yidhi ciidanka jabaan waa mid ka mid ah ciidamada ugu badan ee ay saamaynta ku yeeshaan isbeddelka xagga taranka ah ee bulshada tan iyo markii la aasaasay sannadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii saraakiisha jabaan kumaysan guulaysan in ay askareeyaan tirooyinkay iyagu doonayaan amaba ay u baahan tahay khidmadda caskariga ah ee dowladdooda bulshada jabaan ayaana si guud aanan u hamuun qabin in ay ku biiraan ciidamada dalkooda sababo ku aadan dhaqannada foosha xun ee uu ku caanbaxay ciidankan dowladda jabaan oo dhankeeda isku dayeyso inay ka hortagto dhibaatada ku soo wajahan ciidankeeda ayaa jiilka soo koraya ku qancinayso in ay soo haleelaan xarumaha tababarka waxayna adeegsanaysaa wasaa'il dhowr ah oo ay ku soo jiidanayso faca da'da yar sida adeegsiga dadka caanka ka ah dalkaasi fariimo si toos ah ooga imaanaya xukuumadda tokiyo oo baaq guud ah iyo muuqaallo xayeysiin ah oo gudbinaya fariintii ay doonaysa xukuumadda tokiyo balse dadaaladan ayaa giddigood iskugu soo biyoshubtay hal bacaad lagu lisay sida ay qiranaysa xukuumadda tokiyona ilaa hadda maysan dareemin wax iqbaal ah ama falcelin kuwa ay iyada rabtay ah oo ka soo laabtay fariimaheeda sanadkii labada kun saddex iyo labaatankana waaxda ciidamaynta iyo wasaaradda gaashaandhigga oo iskaashanaya ayaa ku fashilmay in ay xaqiijiyaan hadaf ay iyagu dhigteen oo dhigayay ciidamaynta tiro badan oo dhallinyaro ah balse dhalinta jabaaniiska ah ayaanan soo ajiibin baaqyadii ay waday dowladda jabaan saddexdii sano ee ina gudbay waxaa si aad ah hoos ugu dhacay tirada dadka jabaaniiska ah ee ay da'dooda u dhexayso siddeed iyo toban sano ilaa lix iyo labaatan sano oo ah dadka ay tokiyo rabtay in ay ciidamayso tani ayaana jabaan ku qasabtay in ay wax ka beddesho da'da ay dadka ku ciidamaynayso saamaynta ay hoos u dhaca dhanka tirada ah ku yeelatay ciidanka jabaan ayaa si toos ah bannaanka u timid sannadkii labada kun siddeed iyo tobanka kadib markii uu jenaraalka howlgabka ah ee lagu magacaabo noboro yama oo ka tirsanaan jiray saraakiisha ciidanka jabaan uu sheegay in aysan isku dheelatirnayn tirada saraakiisha waayeellada ah ee shaqada ka sii baxayo iyo tirada saraakiisha da'yarta ah ee soo hanaqaadayo arrintan ayuuna noboro ku tilmaamay in ay tahay caqabadda ugu daran ee uu wajahayo ciidankooda arrintan qudheeda waxa ay muuraaljab ku keentay saraakiisha iyo jenaraalada jabaan oo dareemaya in aysan jirin dhallinyaro u hamuun qabta in ay shaqada ay iyaga ka tegayaan kala wareegto ciidanka jabaan ayaana naftirkiisa waxa ay arrintani ku beeraysaa dareen ah in shaqada uu hayo aanay muhiim ahayn bulshada waddankiisana aanay hami u haynin arrimahan oo isku wada tegey ayuu ku tilmaamayaa mowqica foreign affairs in ay qalqalgelinayaan amniga jabaan iyo jiritaankiisa